suuqyada malaayka kismaayaha yoweyba lagu dareemahayo koronkohow baleerin kureed markii maalmogii inka dambeey iyo ku jaran dabaylo taasi oo sheentay inay yaraata fursadooda kalluumaysatada badda halka kiilo oo malaay ee weyba lashaalgadadaha ee shan doolar ilaa iyo li doolar meele markii hora ayay halka kiilihayti saddex doolar taasayti oo muujaasa ini farqi wiin andhexeey qiimaga hadda iyo kii hore oo malaayka lashaalgadaday qaar ku mid ee kalluumaysatada badiya sheegay in isbedelka kakoy cimilada iyo sababan eta isbedelka qiimo malaayka iyoona sheegeen in hadda iyo dadka qaar awoodi waayeen iniyo ha ku kalluumaysadaan meela dadki yar oo fursad helona qiimasho langooyi korna zaaid dhibaato badan ay ku qabaan dadkaas maasha allah laakiin laftirkooda malaay maba helaanbo se sacadan u imaadaan iyo way sugaan iyo way markay imaatan waa lagu qaaliyeeyaabo dad sida hormaba aabo ismaa jirtaan laakiin maadaama dad meeldheer ka imaadaa jirta dadka oo mada xaafadaan erayaan dhinacan calinaya ma gartaan laakiin dadka dalxiiska iyo siinaa iyo meelaha dadka imaado waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calinley waxaana kasii mid ahay badyadaas malaayga suuqa ka soo doonto si ay u cunaan differenciga malaayga hadda baryahan aan ku arkayno waxaa waaye doori kiladii balaayo malaayga waxay ahaan jirta hal doolar ama laba doolar balse hadda waayadan dambe saaid ayuu sii kacayaa halka ay tahay kiladii shan doolar ama lix doolar waxaasna waxaa keeni karo badoo kacsan badoo malaay loogu laayahay
kalluunka jeedarka ay dhacan iyo kalluunka taraaqada ay dhacan labadaasita lama helo markay badda kacdo kalluunka hadda soconaya kalluun qareed waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga kalluumaysatada aya sheegay in kalluumaysatadiion awoodno ogaanshaga isbedelka cimilada taasayti oo mararka qaar dadka naftiyo halis ingeliyaayaan bacda dhibaatooyin badan baan ah sababta dhibaatooyin aan ka mala badaa doonaha badda aada la kalluumaysanaya hadda sanadka hadda aan ku jirno inta dhaawac iyo maaha dhimashadu ilaa laba qof may maraysa ku dhimatay umadaan dadkaasna waa dad iska xamaala qaab ay ahaa maahan dad de ganacsiga waa maa dad xaalato oo halguruurgooda maalintaas inay kasoo helaan ku talagalana kalluunsatay ahaayeen dhibaatooyinka badan de waa dareen kartaa suuqa hadda buuxi jira hadda saas ficilo u yihaad wax dawad jooga mar saada leeyahay dadkii kalluunsatada amada baddi ma aadi karaan waxtaas hadda halkaas halkaas dambada isaga cayaaraya xeebtaas dad dadka berbiyaas kuma wada waxaa waa fadhiyaan waa dadkii berbi aadi jiray